markan aan soo dhoweeyo wasiir ducaale aadan iyadoo dabcan saad la socotaan maanta waa maalin shan iyo labaatanka december labada kun iyo afar iyo tobanka laakiin waa maalin khamiisa inta badan meeshan waxaan uga baranay shirki golaha wasiirada marka waxaan rajeynayaa in wasiiradoo dhammaan maaragtay ay dhamaystiran yihiin lakiin isagaa ku hadli doona magacooda
bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-isul wasaare cumar cabdirashiid ra-isul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed hogeenkiisa iyo dhammaan golihii wasiirada iyo matasharafka kale ee kasoo qayb gashay xafladda xeer wareejinta walaalayaal dhammaantiin waa idin salaameynaa waa runtii munaasabad taariikhiya oo macno weyn oo taariikhiyan u sameyneysa horumarka dowladnimada iyo siyaasadda qaranka soomaaliya mar kastoo aan goobjoog u nahay in si nabadgelyo ah xilka loola kala wareegayo arrintaas laftigeeda ayaa ah wax mudan in la ammaano hoostana laga xiriiro mudane madaxweyne mudane ra-iisul wasaare abdi cumar cabdirashiid xukuumadda yadu uu hormuudka ka ahaa hoggaankan u hayay ra-isul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed muddo yar oo kooban ayaa ay shaqada qaranka waday oo mas-uuliyad ay ka saarnayd horumarinta iyo iyo iyo iyo muxuu ahaa taabagelinta higsiga laba kun iyo lix iyo toban iyo horumarinta adeega iyo nabadgelyada iyo ammaanka qaranka soomaaliya ma doonayo inaan hoos u galo faahfaahin iyo qodobo wasaarad wasaarad waxaan rajaynaa ilahay idinkii xukuumadda cusub markii la dhiso oo xilka ay wasaaraduhu wareejinayaan in si faahfaahsan oo details ah maalintaas loo soo bandhigi doono wasaarad walba ama sector walba wixii qabsoomay iyo wixii u qabsoomi waa intaba laakiin maanta waxaan rabaa munaasabaddan weyne qaaliga ah inaan si kooban u soo bandhigo waxyaabo guud oo wadarta golaha wasiirada muddadii ay xilka hayeen la odhan karo way hirgaleen annagoo aada iyo aada runtii aan ku hadlay magacii xukuumadda una mahadnaqayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kalsooni na siiyey prime ministerkii uu magacaabay ee cabdiweli iyo wada shaqayntii aan la lahayn golaha shacabka iyo gudaha shacabka soomaaliyeed iyo taageeradii laxaad kaleed ee international communitiga caalamku ay nala garab taagnaayeen intuba waxay dhashay in qodobo waaweyn iyo guulo waaweyn oo hoosta laga xaqiiqi karo in wadarta guud ee golaha ay u qabsoomeen si kooban haddaan u idhaahdo dhinaca vishanka higsiga laba kun iyo lix iyo toban waxaan ka tilmaami karaa runtii dhowr qodob oo taariikhi ah oo mudan in la xusuusto waxaa ka mid ahayd dhismaha maamul goboleedyada dowladaha muxuuaha stateska oo ahayd runtii wax la xusuusan doono ee laga soo bilaabo malafkii jubba dhaqaajintiisa koonfur galbeed iyo gobollada dhexe oo hadda ay hawsheeda meel fiican marayso iyo hiiraan iyo shabeelle oo iyaguna meel fiican marayaan dhismaha guddiga siyaasadda ee golaha wasiirada waxay ahayd golaha wasiirada ayaa waxaa loo qeybiyey sagtaro iyo guddiyo u maga u gacan banaanaaday inay si fox ah u qabtaan sagtaradaas dhismaha guddiga madaxa bannaan ee muxuu ahaa qabyatiridda iyo dhammaystirka dastuurka muddo ayay ahayd runtii calaamad ku taagnayd oo ahayd waxqabad laga sugaayay guud ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adihii ay gaarka u khusaysay arrintaasina waxay ahayd waxqabad weyn waxaa ka mid ah waxyaabaha vishanka lagu xasuusan karo diyaarinta saddex iyo labaatan hindis sharciyeed iyo guddi guddi guddi madax bannaan in la gaarsiiyo dalka doorasho xor ah sanadka laba kun iyo lix iyo toban oo qabanqaabadeedii iyo agabkeedii aada loo diyaar garoobay tolistiisa horumarinta iyo xoojinta xiriirka wada shaqayneed ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxay ahayd runtii wax la xasuusan karo in dhinacaasna wax weyn oo horumara inuu ka jiray dhinaca amniga iyo nabadgelyada si kooban waxaan ka tilmaami karnaa xukuumaddu waxay horumar ka gaartay qodobadan soo socda meelmarinta istaraatiijiyad cad oo lagu xasilinayo dalka taas oo ku dhisan dibdib u heshiisiin maamul wanaag iyo adkaynta amniga xoreynta saddex iyo toban degmo oo u dhiganta siddeetan boqolkiiba dhulkii ku jiray gacanta al-shabaab iyo samaynta maamullo ku meel gaar ah deegaanadaas dhismaha guddiga amniga ee golaha wasiirada isaguna wuxuu ahaa guddi hoosaad ama ee guddi hoosaad ma lama odhan karo waxaan isku waafaqan inaan guddiyadaas la dhihi karin guddi hoosaadyo laakiin waxay ahaayeen golihii wasiirada oo la yareeyey oo loo abuuray sectaris si guddigaas amniga ee golaha wasiirada uu noqdo guddi foxku ah guddigaasna runtii aad iyo aad buu u shaqeeyey waxqabadkiisuna waa la xasuusan karaa dhaqangelinta go-aankii qaramada midoobay ee laba kun tirsigiisu ahaa koob iyo labaatan afar iyo labaatan ee fududaynta ka qaadista cunaqabataynta hubka isna waxay ahayd waxqabad runtii la isugu tegey dhammaan dawladda oo dhan oo aan filayo inuu madaxweynaha qaranku uu u ahaa hormuud xukuumadduna ay u ahayd aaliyaadkii gacanta hawshaas fulinaysay dhaqangelinta muxuu ahaa ururinta hubka sharci darrada ah ee ku jira gacanta shacabka fariin cad bay ahayd gaar ahaan magaalada muqdisho in caqabada ahayd oo waxyaabo badan oo godada loo dhacay hubabkaasna muxuu ahaa loo sameeyey ururintooda nidaam midaynta iyo isugeynta ciidamada qalabka sida iyo meel iyo maleeshiyaadku maleeshiyooyinka taas oo gogol gogol gogol dhig u ahayd dib u habaynta iyo tayeynta hay-adaha amniga magacaabidda guddiga farsamada ee amniga ee isku darka ciidamada ee jubbooyinka waxaanu qoondaynay jubbooyinka ciidankii ka mid noqon lahaa howlgallada loo dhan yahay waxaa bilowday waxaa bilow fiican maraya dib u dhiska maxkamadaha iyo cadaaladda oo la gaarsiin doona heer degmo dhinaca dhaqaalaha iyo maaliyadda isna waxaan ka taabanayaa dhowr qodob oo kokooban waxaa xukuumaddu waxay horumar ka gaartay kow diyaarinta hindisa sharciyeedyo lagu maaraynayo a canshuuraha ba iibka qaranka iyo c nidaamka guud ee maaraynta maaliyadda saddexdaas hindisa sharciyeed waa la meermariyey samaynta xeer xisaabeed caalami ah iyo nidaamka financial management information system iyadoo la kaashanayo hay-ado caalami ah namber saddex dhammaystirka miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun iyo shan iyo toban iyo u gudbinta golaha shacabka waxaan rajaynayaa sida guddoomiyuhuba shalay uu golaha ka sheegay siddeed iyo labaatanka bisha marka la gaaro miisaaniyaddii laba kun iyo shan iyo toban ee qaranku inay diyaar noqon doonto asaas waxaa la aasaasay sanduuq maal maalgelin iyo nidaamka financial governance committee lix samaynta hay-adda hanti dhowrka qaranka toddobo magacaabidda guddoonka iyo guddoomiyaha bangiga dhexe iyo boardkaba intaba waa la sameeyey waana hawashoodina si fiican bay u wataan sidoo kale dhinaca arrimaha bulshada xukuumaddu waxay horumar ka gaadhay kow soo celinta adeegyadii madax adeegyadii waxbarashada qaranka sida jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo mashruucii horey u socday ee xukuumaddana sii dhiirigelisay ee go to school ee waxbarashada asaasiga ah ee lacag la-aanta ah number labo ballaarinta adeegyada caafimaadka sida isbitaalka digfeer iyo isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhowaan furmi doona iyo xarumo kale oo caafimaad oo iyaguna asaasoo nolosha caafimaadka bulshada iyo cusbitaal weyn oo indhaha iyo isbeshaalista ku ah oo isna laga furay degmada wardhigley dhiirigelinta xarumaha ciyaaraha iyo iyo madadaalada waxaa la dhaqangeli la dhaqan celin loo sameeyey dhalinyaro badan oo hore uga mid ahaan jiray al-shabaab dowlad wanaag iyo dhisida hay-adaha dowladeed ee lagu kalsoonaan karo sidoo kale waxaa xukuumadda u qabsoomay oo markii koowaad aan la isla qiyaasay in ay hirgashay wuxuu ahaa in la sameeyo work plan ay leedahay xukuumadda oo dhan hal document oo la diyaariyey sanadkii laba kun iyo afar iyo toban xukuumaddu shaqada ay qaban lahayd oo documentigaasna waa la diyaariyey guddiyada golaha wasiirada hore baan u sheegay oo loo sameeyey marka aada iyo aad ayaan sidaas kooban un baan usoo koobnay faahfaahinta iyo detailska waxaan bixin doonaa maalinta ay wasaarad weliba xilkeeda ku wareejinayso wasaaradda dhigeeda ah waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh sidii kalsoonidii iyo doorashadii uu siiyey madaxwe uu siiyey ra-isul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed waxaa kaloo rabaa inaan magaca golaha wasiirada uga mahadnaqo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed oo sida runta ah muddadii golahaas aan ku jirnay wada shaqaynta iyo dhiirigelinta ay ahayd mid tusaale cad u noqotay sida kalsoonida ah ee golahu isugu duubnaa una wada shaqaynaya waajibaadkiisana u gudanaya waxay ahayd fariin aada iyo aada qaali u ah waxaa laga yaabaa dad badan in ay ka cabtaan in ay khilaafaad iyo ismaandhaafis afgaranwaa ay u akriyaan sida negativeka ah waxaan jeclahay in loo akriyo sida positiveka ah waxaa jira waddan la yidhahdo lubnaan oo sida soomaaliya oo kale muddo dheer soo ahaan jira welina hadda waa yahay laakiin inkastoo caynsa maalin maalmaha ka mid ah waxaan xasuustaa ayaa madaxweynihii waktigiisa inta dhamaaday buu yidhi saacad la igu darmaayo waa iska tegay waddankii madaxweyne la-aan amiin laxood ra-iisul wasaarihii dhismihiisiina waa laisku diiday baarlamaankiina wuxuu u kala istaagay laba gurub waa sagaashan iyo xoogaagii muddo iyo wadahadal dheer kadib waa la heshiiyey khudbadda maalintaas erey aan ka qaatay oo ilaa hadda aan xasuusto wuxuu ahaa laysa hunaaka haalib aw maqluub alghaalib huwa lubnaan walmaqluub huwa shaytaan cid guulaysatay iyo cid laga guulaystay ma jiro waxa guulaystay waa soomaaliya waxa laga guulaystayna waa shaydaan waxaan rajaynayaa in wixii dhacay loo akriyo inaan ku jirno transition iyo hab dawladnimo oo oo muxuu ahaa casri ah inaan gaarno inaan u soconno aragtida way kala duwanaanaysaa wajhada nadarkuna waa kala duwanaanaya no problem laakiin inaan si fiican loo manage gareeyo laga gudbo ayaa ah fariinta fiican ee galabta aan saaka aan halkan u fadhino iyada ayaan ahaa dhinaca ay quman inaan u riixno sidoo kale waxaan si kal iyo laaba usoo dhawaynaynaa anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda oo ra-isul wasaaruhu iyo iga dambayn doonaan ku-xogeenkiisu mudane cumar cabdirashiid ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya oo ah ra-iisul wasaarihii koob iyo tobnaad ilaahay idankii waxaan rajaynayaa marka kan waddada inaan cagta saarno mudane madaxweyne waxaan aada iyo aad kaaga codsanaynaa in markan ay noqoto taariikh cusub oo soomaaliya u bilaabato prime minister cumar cabdirashiidna waa markii labaad ee uu kusoo laabto systemka iyo hogaaminta xukunka isna waxaan leenahay hambalyo waana kusoo dhawaynaynaa waxaana kuu rajaynaynaa ilahay idankiis in aad waxqabad iyo horumar fiican aad kasoo dhalaasho prime minister cabdiwelina waxaan leenahay nabadgelyo iyo waxaan kuu rajaynaynaa waa waddankaagii haddii aad shalay prime minister ahayd maanta waxaa waxyaabo kaloo badan baad qaban kartaa mar kale aad kusoo noqon kartaa niyad wanag niyad wanaag iyo waxaan kuu rajaynayaa iyo farxad golihii wasiirada iyo xukuumadda dee ninka kusoo laabtana waa nasiif kaan kusoo laabana waxaan idiin rajaynayaa iyo sidaas oo kale inaad idinkuna si wanaagsan iyo iyo iyo farxad iyo waddankii oo la wada leeyahay oo haddii shalay la kala aragti duwanaa maanta waa la midaysan yahay madaxweynuhuna maalintii barnaamijku dhammaaday khudbadiisii runtii way ku jirtay wixnaa inaan cidna laga guulaysanin cidna aanay guulaysanin la wada guulaystay oo shaydaan laga guulaystay marka waxaan rajaynayaa ilahay idinkiis farxad iyo horumar waddankeena inuu galo waan idin wada salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum
aada iyo aad buu umahadsan yahay wasiir ducaale waxaan markan soo dhaweynayaa isna mudane ridwan xirki maxamed bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha cusub oo hadda runtii hogaaminaya xukuumadda mudane cumar cabdirashiid iyo ra-isul wasaaraheenii hore cabdil sheekh axmed golaha wasiirada iyo martida o dhan waan salaamayaa waxaan filayaa hadal badan iima furno waayo waxqabadka xukuumaddana ducaalaa ka hadlay xilwareejintana runtii miyayna u fadhinaa oo wakti badan qaadan maayo keliya waxaan jecelahay inaan runtii tilmaamo waayaxaynu kusoo shaqaynay oo muddada hadda sanadka aan runtii wax ka dhiman yihiin waxqabadkeediina la tilmaamay in ay halkaa ay kasii socon doonto oo hadda saylasheena iyo malafyada ay halka wax marayaan aynu runtii ra-isul wasaaraha cusub aynu gacanta ka gelin doono haddii uu dhacay qalindaar siyaasadeed baan anugu ku sheegi karaa wixii maalmahan ugu dambeeyey laga yaabo ama labadii bilood ugu dambeeyey runtii raadkeeda aynu hayno laakiin caafimaadkeedu uu yahay inaynu maanta dhammaanteed runtii halkan aynu wada fadhino saaxiibaynu ahayn golaha wasiirada runtii shaqo xoog lay qabteen maalmo la kala maqnaadaa jira horta maalmaha waxaan leeyahay hal iscafiyo runtii maalmahaynu kala maqnay oo aynu siyaasadda ku yara kala maqnayn oo laga yaabo nimbada uu dhan kaga jiro baasha waa in la iscafiyaa waayo waa qalindaar wax ka weyn may ahayn maanta halkaynu wada joognaa shaqaynu u baahanna inaynu qabanno shaqadaana qofkii golaha galay iyo qofkii kaleba waxa looga baahan yahay maadaama aynu siyaasiyiin nahay inaan runtii ka wada shaqayno lasla garab qabto weeye dalkeennu wuxuu ku jiraa xaalad aada iyo aada o dhag waynu ognahay dee maanta marxaladaynu marayno ama dhaqaale ahaan ha noqoto ama amni ha noqoto ama kala qaybsanaanta siyaasadeeda guud ahaan baasana dalka ka jirta ha noqoto waxaan isleeyahay intii lagu hiloobi lahaa ee maanta ay ummadda majiiranayso intaynu halkaas ogto wey gobollo kala duwan baynu ka nimi beelo kala duwan baynu ka nimi daafaha waddankao dhan baynu runtii aynu matalayna aynu ka joognaa inta lagu soo helinayo waa intaa wey marka wax kastaynu ku kala duwan nahay iyo aragti kastaynu ku kala qabsan nahay waa inaanay dhaawicin inaynu dalku xaaladda uu jiro runtii ee maanta uu ku jiro aynu ka saarno wey waxaan leeyahay marxalad aad u wanaagsan baynu maraynaa caalamkuna waynu ognahay oo maanta runtii taageerada inoo hayaan iyo halka aynu marayno waxaan isleeyahay maanta runtii waxaynu soo gaarnay meel aynaan simdiraraxan karin oo xaalad kastoo siyaasado la kastoo la galo inaanay waxba inyeeli karin baan runtii aaminsanahay ilaahay fadligii weeye waxaan runtii leeyahay mar labaad waan soo dhaweynayaa madaxweynaha iyo runtii doorka iyo kaalinta runtii muxuu ahaay magacaabidda ra-iisul wasaaraha cusub waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaan la shaqayn doono haddii golaha lagu jiro iyo haddii kaleba waxaan kusoo dhaweynayaa prime ministerka cusub runtii waa kula shaqaynaynaa waana ku garab taaganahay ra-iisul wasaaraheenii horena runtii hogaamintiisa waa laga hadlay oo iyadana waxaan leeyahay sagooti fiican ayaad runtii naga mutaysan tahay waana waana wada joognaa oo meel la kala tegi maayo waana mahadsantiin dhammaantiin wabilahi towfiq wasalaamu calaykum
aada iyo aad buu umahadsan yahay madane ridwan xirsi